wasiirka amniga koonfur galbeed ayaa magaalada baydhabo ka daafuray siminaar ku saabsan wadashaqaynta booliiska iyo shacabka siminaarkan ayaa waxaa ka qaybgelaya saraakiil booliis ah iyo qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka taliyaha ciidanka booliiska gaarka ah ee koonfur galbeed isaaq isxaaq maadey ayaa ka waramaya ujeedka tababarkan wasaaradda amniga waxaa ka shaqeeytay in siminaarkan ku faa'iidaysanaa iyo hay-addaba amahadnaqe dadka ku faa'iidaysay lafala unuu dadka oo ciidamada hogaamiya unuu dadka shacabka badbaadiya lafadaa unuu dadka lala hadalhayo siminaarkan qusay unuu waylan baahanya ini oo maylaraay isweel maylaraay dabada ku duleel unagnagan wali maylaraay isu siminaarkan unaka qaadan ini shacabkii la dhaseen oo kala dhagan ciidamada laku badbaadiyey askarta dadka ciidamada hogaamiya isingu waylasinka baahanya ini shacabki inturtaan askartigna in sheegdaan si bareer shacab walan geysiyon maylaraayis shareeg laha waafaji wali kaska dhi taasu wali kamacena maylaraayis yana waadlaca kale leta waylan baahanya ciidanka aad hogaamiyaas maylaraay shacabka in aad ku ilaalida ti horey bisiin kala derdaar yaadala nin xoojihay ma wakale kaduwana nin shaani ma leh wasiirka amniga koonfur galbeed xasan cabdiqaadir ayaa ka qaybgalayaasha kula dardaarmay inay ka faa'iidaystaan ada oo intaas ciidankana la keendhiibi taliyana la keywaalay mas-uuliyadda ka saaran horta mas-uuliyadda eedan adaga oo wiimu waliba talahayta dowladda koonfur galbeed dhan meeli ada markaasi roogtay ilaa madaxweynaha walaay ada suubida saamayaas wali la fadaa marka codowkana la qabado qofka shacabka ee meelasay ka noolna in dowladda roogto ada usinshaqeeyas in la dareensiiyo yaa muhiim ah kay dhibaataysanna la caawiyo intii hadda la siin ku aragay sharfalatiin ciidan asluub leh fayl leh shayna badbaadiyaa kay qaldagna qobodhaawaatiin saasle wali la fadaa lasii xoojiyo unuuna wasaaratahan walisin ballan qaadane walaa hadda koray una biliiska iyo milatariga iyo inta badan tababarada yooba yalan badayo jaray laakiin walaa hadda ku dambeeyo sanadkan go-aankan wali eya in ciidanka daraawiishta la tababaro ciidanka daraawiishta human right-ka la baro ciidanka daraawiishta liidarshibnimada la baro hogaaminta naftashe koo ilaahay keensuubiyaawnay koobla baradaawnay si kastaba tababarkan ayaa door wanaagsan ka qaadan doona in wada shaqayn buuxda ay yeeshaan booliiska iyo shacabka koonfur galbeed